الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فينا ربنا علينا وذو السجود ما يخالف الثقة فيه الملأ الشافعي حققه والحكم الخلاف فيه مسح وللخليل مفرد الراوي فقد ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضد ففرده حسن أو بلغ الضد فالصحيح أو بعد عنه فمما شد فادرحه ورد والمنكر الفرد كذا البرديج أضلق والصواب في التخريج إجراء تفسير لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر قلت فماذا فماذا بل حديث بل حديث نزعه ختمه عند الخلا ووضعه بسم الله الرحمن الرحيم قلت وشرها khudasii adigu shalaytoo shadri baa inoo hadsanaa tadriiskiina inoogaba hadsanaa markaa wuxuuhi qultu oo dee ciraaqa ayaa leh oo markaa waa waxaan hadalkani ku sugnayn ama arrintani ku sugnayn kitaabkii uu nadminayo isaga ziyaadaadkiisii ah wa sharuhaa anwaacda tadliiska ka ugu shar badani aku taswiyati simidda la simayo ruwaadi ee lagu simayo dad maqbuula ama laasiqaata lagu simayo ka kii u saaxiibka ahaa walaalkood macnaa u saaxiibkaa weeye walaalnimadu kaas baa anwaacda tadliiska ugu shar badan buu yihi oo wuxuu sheekhu halkan sheegayaa raximah llahu tacaala horta inuu jiro oo anwaacda tadliiska uu ka mid yahay tadliis lagu magacaabo tadliisu taswiya uu kaba mid yahay san uu usoo dhigtay hadalkana ciraaqi labadii noocee horeynu soo maray nooc ka baxsan inuu yahay buu isagu hadalka usoo dhigtay oo midna tadliisul isnaad ahaa midna tadliisu shuyuukhaa kana tadliisu taswiya ayaa la odhanayaa kolleyna dee aimada qaarkood ama intooda badani laba noocun bay ka dhigaan waxa weeye tadliiska tadliisul isnaad iyo tadliisu shuyuukh oo midna ruux baa la ridayaa midna lama ridaye laakiin waa la qarinayaa oo wixii lagu garan lahaa baan lagu sheegahayn markaa kuwaas baanay qeybo kale sida tadliiskan taswiye oo kale oo qeyb tadliisul isnaadkii kaba mid ah iyo tadliisula cabsi iyo waxyaalihii kale ee bal markaa iyaguna ay waxa weeyaan ay sheegaan ayaa bal markaa ama tadliis ulqadci iyo kuwaasun bay hoos imanayaan bay leeyihin calaa kulli xaalin tadliisu taswiyuhu waxa weeye kolleyna waa dadkii dambe say ku idlaaqeen raggii hore qudamada ahaa tajwiid bay ku magacaabi jireen xataa iyagoon magaca tadliis raacinen waa nin baa isagoo xadiis warinaya oo sheekh siqa ah oo lagu kalsoonyuu ka warinaya sheekhaas siqadii ina ama raawigaas siqadii ina nin daciifuu ka warinayaa ninkaa daciifkii ana waxa ka dambeeyo u sheekha nin kaloo siqa ah labadan siqo ee ninka daciifkii udhaxeeyaana waa dad haddii aynu mucaasaro iyo ama la kulanuun ama mucaasaro ku kaafsoonuun hagaag isu soo gaadhay bal haddaan tacriifkii dee ibn alqataan iyo bazaariyana ay qaateen xaafinu xajariyana ay ictimaadsadeen eegno aynu ku koobno tadliiska si irsaalka khafiga aan uga saarno laba shaksi oo wax kala maqlay aan ku koobno un dhexdooda inuu kaba dhacayana labadan siqe ninka daciifka u dhexeeya waa laba iyaguba dee ninka hore kan dambana wax ka maqlay axaadiis ayaanu ka maqlin oo ka daciifka udhexeeya markaa kan taswiyada laba imanaya ee mudaliskaa wuxuu samaynayaa sheekhiisii uu sheegaya caadi tasriixin oo iska cabaysan waaba sheekhiisii uu kaba maqlay waana siqe laakiin ninkii daciifka ahaa ee u dhexeeyey labadaa sheekhee siqada ah sheekhiisi iyo sheekha ama sanadkaa dhexdiisaba haba noqoto ee adigu ninkaas siqada ee labada daciifka ee labada nin ee siqadaa u dhexeeyey ee iyaguna isa soo gaadhay ama isba arkee wax kala qaatay ayuu tuurayaa cibaaradii hadduu marka hore ninkaas siqadee hore uu xadahanii fulan iyo wax yidhi oo ninkii daciifkana uu sheegay isagu cibaaradiina waa bedelayaayo wixii tasriix ku ah ama caddayn keenayay aduu ku caddaa samaac iyo ikhbaar iyo waxa uu ka tuurayaa can buu meeshii dhigayaa oo markaasaa siqadii hore ayaa maxay noqon waa cani siqati thani waxaa la arkayaa isagoo xadiiskii siqa labaad kaba wariyey kaas baa horta tadriisu tasfiya la yidhaaho simiddu waxa weeyaan wuxuu simay dee sanadkii oo wuxuu ku simay dad siqaadoo lagu kalsoon yahay haddii qudamadu ay tajwiid odhan jireenna macnaa tajwiidku waa fiicnayn oo jawadahu fulan hadii la heel baa fiicneeyey macnuhu waa dakara man fiihi min alajwaad dadkii fiicnaaye sanadka ku sugnaa buu sheegay weeye dadkii aan fiicnaynna ama daciifka ahaana uu ka tegay oo uu tuuray haddaba wuxuu ley kaa weeye horta tadriisu taswiya anwaacda tadriiskana isagaa ugu shar badan dee horta waxa weeyaan waxaa ku sugan noloshii aada iyo aada u weyno meesha ninka la tuuraya waa nin daciifa marka daciifkii la tuuro qarar weyn baa kaba imanayo lagu kadsoomo xadiiskii oo dee haddii marka la arka ninkan siqada oo aan tadriisba lagu aqoon oo nin kale oo siqa ka warinaya kol haddaa ninkan tadriis lagu aqoon dee waxaa la odhanayaa xadiiskiina cancanadii aan mudaliska ahayn cancanadiisu samaac bay ku xambaarayd ama itisaal bay ku xambaarnayde xadiidkii cillo kalena laguma arkee waa la tasxiixinaya xadiid daciifaba oo ninkaa daciifkii uu kuga sugan yahay oo bal horta dhibtaa weyn baa kaba imanaysa arrin kalena way ka imanaysaayo haddii dee xadiidkii ciladii la milicsado oo meesha tadriisinu jiro la ogaado dee kale siqada daciifkii udhexeeyey uu ridayna aanu tadriisba markii hore aan laguba aqoon de marka tadriiskii la milcsaa waxa dhici karta inaan loo baraarugin in nin kale meesha waxaan sameeyey waxaaba dhici karta ninkaas siqada ah ee ka bariya tadliis in la yidhaaho arrintan marka la arko waa mudalis ninkani oo magac tadliis lagu dhejiyo oo da ninkaa riwaayaadkiisiiba hadda nin siqa ahaayo on waxaan laguba aqoon ama waxaan aan samayneyn ficil ninkaa kala sameeyey dee intayna way qarsoon tahay isagii baana la arkayaa sheekhan xadiiskan marka la dare de inaanu kaba warin waa tadliis oo tadliis buu sameeyey oo ninkii la yidhaho waa mudaliso la yidhaho waxa inoo caddeeyo mooye wax kale yaynaan kaba maqlin oo wasfi aanu lahayn lagu sifeeyo taasna iyaduna waa dhib kale oo kaba imanaysa saas buu u yahay anwaacda tadliiska kuwa ugu shar badan ee badna ninka waxaa u qasaya u cambiyaya sharxi bay taasi keenaysaa maaha arrimihii horeynu soo maray ee tadliisku uu ahaa un taxsiin daahir alisnaad isnaadka daahirkiisa oo la yar fiicneeyey sanadkii naasilka noqon lahaa oo caali lagaba dhigay umuuro saaseen dhib weyni kolkol aanay kuba jirin marka sheekha dee yaridiisoo kale iyo wax looga tegayo kii lamid maaha kan ninkaa daciifkaa la tuuraya sanadkiibaa dad fiican oo laga wada dhigaya taasi waxay keenaysaa xadiiskii dee markaan wixii la ogeyn ee la arka dadkaa wada siqaadka in sixo loo xukumo ama waxay keenaysaa ruux muslimo wuxuu ka beri yahay in lagu sifeeyo lagu dhejiyo wasfi aanu lahayn laguba dhejiyo markaa taasi dhibtaasay leedahay jarxina way keenaysaa raggaay waxaan ku tilmaameyna nin baqiyat ibnulwaliid la odhanayay iyo nin kaleo walid ibnu muslim la yidhaha weliba arrintay jirtaa raggaa intay leey waxay yidhaahaan iyagaa samayn jiray oo walid ibnu muslim haddana de waa rijaasha kutubta saxiixana xataa kuba sugan oo wuxun bay eegaan inde bal wixii samaaciye inuu caddeeyey haddana tii jarxi kagamay wada dhigin riwaayaadkoodii raggan loogaba tago walow baqiya dee had iyo goorda ducafaa iyo majaahir iyo waxyaalo kuga wariyo haddana markuu hagaag samaac u caddeeyo dadkiina la garanayo dee waabay kolkol dee socodsiiyaan xadiidkiise bal muhimku waa taa weeye marka ninka waxaan lagu ogaaday isaga de haddaynu markii hore laisku soo maray tadriiska qaybihiisii kale khaasatan tadriiskii isnaadkee dee kaasaa ahaa kan ay sa kan oo kale wax la ridaye ninka in la eego bal sheekhiisa wuxuu kaga soo naqanayo oo masamacbaa mise waa canya alfaada aan imtisaal ku cadayn buu isticmaalay hadday taa ahayd kan arrintu taa ma noqonayso isaga waa la eegayaa kol haddii uu isaga sanadka intiisa kalena waa la wada eegayaa bal dadkani dee si ay u wada kulmeen oo haddii dee sanadka intiisa kale xataa canitaala yaanay rag mudalisiina dhexdoodaba dhicine de waxaa suurtagalay isagu inuu riday ciddii udhexaysay markaa dhammaan waxaa la eegayaa sanadkii oo dhan kan waa la eegaya lama eegayo sheekhiisii wuxuu kaga soo naqliyey sheekha sheekhiisa iyo sheekhada dambadba waa la eegayaa bal canta ama waxa lamidee yaala maxay tahay ma dee meeshan cidi miye ka dhacday mise cidi kamay dhiceen taas baa markaa imanaysa iyada tan oo bal haddaba noocaasi inayna yidhi wa sharuhaa anwaacda tadriiska ka uwa shar badani ee ugu xumi ugu khadarsani aku taswiyati simida ka u saaxiibkaa weeyo macnaa waa tadliiska la yidhaah tadliisu taswiya intaasaa casha shalayto bay adigu shadrigaasa inoo harsanaa ashaadu shaadkii ayuu mabxadkiisii kani yahay isagaana inoo tacriifinaya oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo inoo tacriifin wadu shuduudi shuduudka kii u saaxiibka ahaa ee anwaacda isna xadiidka kaba midi ma xadiidka weeye yukhaalifu uu khilaafayo oo asiqatu ruux lagu kalsoon yahay fiihi waa xadiidkaa sanadkiisa fii m sanadi ama fii matnihi labadiba shuduudku waa gelayaaye almala-a waa dadkii ka badna ee iyaguna siqaad ka ahaa uu khilaafayo kollay almala waxaan dee u takfiifinaynaa aliftanmaydeeta sukuunkaasu meeshii u yimiba alifta ama de aliftaas waa wasankii daraaddeed dee ismigu mahamze ayuu leeyahay sida de aan qur-aankaba inoogu soo noqnoqde fiihi mala-ada waa dadkii isaga kaba tiro badnaa ee iyaguna siqaad ka ahaa waxa weeyaan dee markaa kaga mudnaa kol haddii midkood la leeyahay khada baa dhinacan jira ama waham ruux iyo dad badan oo jamaaco ah ruuxa keliya ayaa dee in la yidhaaho isaga khada-i iyo wahamka loo nisbeeye kaga dhow oo kaga mudan eh haddaba wixii sanadkiisa ama matnigiisa ku siqi uu ku khilaafo dadkii kale welibana dee mukhaalafadu hadday wax la jamcin karaya tahay sida jamculxadiis noo dambeeyo waa iska caadi oo waa la wada aqbali ee aan dee waa mukhaalafadani mid munaafiye a weeye oo ka hor imanaysa waxay ciddii kale kuba wariyeen oo haddii aan iyada aqbalo taa kale radinteed ay kaba dhalanayso kaxaynkaasa waxaa lagu magacaabayaa shuduud oo fashaaficiyu imaamkii shaafici xaqaqahu noocan shaadka ah tacriifkiisan imika aan sheegnay ee san ah tacriifka kaas buu kuba suguu ku dabdiyey weeyaanoo tacriifkani waa imaam shaafici iyo culimo reer xijaaj oo kale si ay shaadka ku tacriifiyeen waana kii de aynu nuqba iyo ayr aynu kuba soo maray bayqun iyo qurhab xataa wamaa yukhaalif siqatun fiihi lmala fashaado markaa shaafici baa sidaa ku taxqiijiyo markaa maxaa jira laba qeyd oo ah in inuu waxa weeyaan xadiidkani ruux siqa ah riwaayadii yahay shaadka aan odhanayno welibana uu isagu cid kaleo ka mudan ama xifdi iyo itqaan ziyaadaha kaga mudnaato ama se tira ziyaadaha kagama mudnaato kasrata cadad eh uu ku khilaafo bal taasi waa tacriif waalxaakimu xaakim mashtarada ma shardiin alkhilaafa khilaaf fiihi waashaadka fiigiisa khilaaf isagu muu shardiin markaa muxuu yihi dee laba rukni ayuu lahaa kaa hore tacriifkaa shaaficiye isagu mid ahaanunbuu ku gaabsaday oo khilaaf muu shardiine marka siqa ayaa taalaya nin siqa ah wixii uu la gooni noqdo eeg marka uu keligii warinayo weeye ina cidi la wadaagsan cid kaloo la wadaagsatay aanu jirin oo dee asal kaloynu u celino oo ama mutaabico dee isaga raacay aanu jirin kaas baa la yidhaahaa shaad buu yihi oo intii ahayd inuu cid kale ku khilaafo tii baanu shardiyeen shardigii mukhaalafadan walilkhaliiliyi kolley marka kale khaliiliyi unbaa lagu dayn dee marka la ega inshaad ahaani walilkhaliiliyi khaliili waxa u sugnaaday kollayna waa awowgii baa loo nisbeeyey sare oo khaliil ibnu cabdillaahi baa layidhaha awowgiisa saddexaad baa isna khaliil la yidhaahaa isaga naftiisa khaliil ibnu cabdillaahi la yidhaha waa nin caalim ahaa muxadisa oo xufaadii waktigiisii kaba mid ah kitaab weyn oo dee kollay xaggan cilmiganana waa leeyo irshaad la yidhaha waa la madbuceeyey laakiin anigu weli ma arag bal haddaba khaliiliga waxa u sugnaaday xagga marka la eego shaadka annashaada mufradu raawi raawigu wixii uu la go-ni noqdo uunba weeye faqad oo keli ah oo raawi wixii uu la go-ni noqday oo keliya macnaa iyadoon wax kale aan la raacin kaas baa la yidhaha shaad shaadkii sheekhu raximah llahu tacaala wuu inoo tacriifiyey bal tacriifyadii kala dunaayey meesha jirayna waa inoo soo dhigtay waanay dambeeyaanoo wixii tacriifyadan sida loo dee bal markaa kalaam kale iyo barhkood radin iyo ictiraad way inoo dambeeyaane meeshii saddex tacriif baynu haynaa tacriif waa kaa shaafici iyo qolooyin kale saa u irshaad saaxibkii ama khaliili kaba cabiray oo culimadii reer xijaaz ahayd ay ku tacriifiyeen oo ah ruux siqi-i wixii uu ku khilaafo cid isaga ka awleysan ama kaba mudan ama dee laftigan mala wuxuu keenayo dad cadad ziyaada oy ka tiro badan yihin ha kaga awleysnaadeen ama xifdi iyo itqaan ziyaado ah oo shaksigan kale leeyahay uun ha kaga mudnaadee wixii cid ka mudan oo ka awleysan oo marka ay noqoto meeshii khada baa jira iyo wahan baa jira dee isagii uu kaga mudnaanayo in iyo isaga khada loo nisbeeyo kuwa kale uu kaga awleysnaanayo taas baa la yidhaha uu yahay waa tacriif marka eeg furuuqda ayunbaydun u fiirsanaysaan dee labada tacriifyada udhexeeya xaakim isagu muxuu yihi oo isagu xadiidkii ku tacriifiyey imaka shaadka ahaa isagoo xaakim in tacriifkan isagu intuu kuga tacriifiyey waxa weeyaanuun maade infarada bihi hiqa walaysa lahu aslun bimusaabicin lidalik waa ruux hiqii wixii lagoon uu la gooni noqdo oo wax markaa bal marka la eego asal uu leeyahayna aanu jirin oo dee uu ku yeesho wax cid ku raacday ruuxan siqada oo la helay oo ujeedadu waa xadiidka nin siqi ayaa la gooni noqonaya cid kaloo ku raacday maba helayno kolley xaakimna markaa muu shardiyin ninkan siqadiya xadiidka cid kale intay wadaagsadeen inuu ku khilaafo ee wuxuu yihi waa inuu la gooni noqdo ujeedadu xadiidkii nin keliya hariibkii baa markaa meeshii imanaya xadiidkii fardiga ahaa nin keliya oona siqi wixii uu la gooni noqdou la keliyoobo cid kaloo ku raacdayna aynaan hayn bal kaas baa waxa weeyaan shaad ah oo dee wuxuu kollay hadalkiisa la socday gooyeen ruuxan dee naaqidka ah ee eegayana dihnigiisii meeshii ay u muuqan ay u muuqanayaanu xataa daliil kuma oogi karinbe waxaana inuu qalab iyo waham yahay taasi ay u muuqan oo isagii mucallalku ku kala farqiya mucalalkana ciladiisii baa laysku taago waxaasaa lagu cileeya la odhanaya kana meeshii waham la milicsanayaa jira waa ruux baa la gooni noqdee dee waxaan ciladiisii gaarka ahaydee laakiin la lahaa halkaasaa imika qaladkani uu kaba yimi ayaan jirinba adigu bal muhimku taasi imika wuxuu ciraaqi iyo ibnu salaax iyo mala ay wada gooyeene waa ruux siqii wixii uu la gooni noqdo ee cid kaloo ku raacday aanay jirin ayaa iyaduna shaadkiya marka waxa u dhexeeya shaafici iyo isaga shaafici wuxuu shardiyey ninka siqadii waa la gooni noqday waxan waayo dadkii kale oo ku khilaafsan yahay isagunbaa sidan ku wariyo gooninimadkii waa jirtaay laakiin cid kale oo xadiidkan warisay oo sidii ay ku wariyeen si ka duwan uu ku warinaya ayaa meeshiisata kanna cid kale lama eegay waa inuu lakeli la keliyoobaba marka xadiidkii qariibka ahaa ee raawinu la gooni noqday cid kaloo ku raacday aanu jirin ayaa agtiisa markaa shaad noqonaya waayo halkaasaa ictiraadku kaba imanay amaa khaliilkiisu muxuu kaga duwanya kuwan kale isagu muxuu ku tacriifiyey waa waxa ruux ama sheekh buu kaba cabire sheekh la gooni noqdo sheekhaasi ama siqaha noqdo eeg lagu kalsoon yahay ama yaanu noqonin waa isagu waa tu yidhi oo waa xadiidka isnaad keliya un leh marka xaggaa waa iskaga mid xaakim laakiin maxay ku kala duwan yihin xaakim wuxuu ku qaydayaa ninkan xadiidka la gooni noqonayaa inuu siqo noqdo isagu waa raawi wuxuu la gooni noqduu leeyahay marka hadduu siqo yahay iyo haddaanu siqo ahaynba wixii sanad keliya leh ama raawi uu keligii la gooni noqduu keligii warinayo shaad baa cinda alkhaliil la odhanaya marka wuxuu kaga yar waasacsan yahay xaakim wuxuu qaydayay siquu ku qaydaya markaa daciifka mahad alqaadina marka hore waa la iska daciifiyey xadiidkana wuxuu ka dhigayaa waa xadiis la cilaynayo ama la daciifinayo waxa loo daciifinaya waa shuduudkan daraaddeed laakiin isagu marka la eego khaliili dee ama ninka hadduu daciif yahay dee marka horeba intaynaan islama gaadhin kelinimo daciifnimadan baa lagu daciifin lahaa marka waa nin siqaa wuxuu warinaya side waxaan loo daciifiyey ama xadiidka looga joogsanaya uu noqdo un shaadnimidka ama isaga khaliili oo wixii raawi la gooni noqdo cibaaradu ka cabirayna sheekh bay ahayd siqatan laakin kaana aw kayra siqa ee deeta marka hadalkiisiiba ahaa hadduu uu siqo xaggeed aan ninkani aanu siqo ahayna waa mid lagala tegayo aan la aqbalahayn hadduu siqo yahayna waa laga joogsanayaa deni waa wax kelihe oo lama xujaysanayo saasuu khaliil yihi oo bal markaa san buu sheekhu uga cabiray mufraduraawi kaa hore hadduu lahaa in asiqa xaakimna uu yihi mukhaalafadun baan u shardiyin halkan araawi uu ilaaqayba waa raawi wixii ula gooni noqdo ama siqa ha noqdo ama yaanu siqa noqon haddaanu siqa ahayn guud ahaanba waa laga tegiy waa suu isagu raaciyey khaliili hadduu siqa yahayna waa laga joogsanayaayo lama xujaysanayo dee haddaanan wax loo helin aynu bal tafarudkan kaba suuriya bal intaas bay labadoodaasi yidaa adiguna ku tacriifiyeenoo marka saddexa tacriifaynu hayno furuuqda udhaxaysa intaasay noqon wixii ictiraadna waa inoo dambeeyaa oo bal waanu eegi doonaa laqbadan ku yar laamaya wadu shuduudi shuduudka kii u saaxiibka ahaa maa weeye haddaba kaasi isagu waxa weeye maa xadiisba yukhaalifu uu khilaafayo asiqatu ruux lagu kalsoon yahay fiihi waa xadiidkaas fii sanadi ama fii matni labadaba shuduudku waa gelayaaye almala-a dadkii ka badnaa iyo mala iyo jamaacadii uu khilaafayo weeye fashaaficiyu shaafici ayaa xaqaqahu shaadka sugay oo tacriifka aynu soo maray ee imika uu inoo sheegu ku taxqiijiyu ku dabdiyey labadaa ruknina waa wada leeyahay wlxaakimu xaakim mashtarada muu shardiyin alkhilaafa khilaaf muu shardiyin fiihi kanfigiisa waa kaa deeshaadka oo macnaa wuxuun baabu isagu ku tacriifiyey wixii ruux siqaah waa qaydayaaye daciif maahae siqi uu la gooni noqdo ee aan mutaabicna lahayn wax ku raacay aynaan u helin walilkhaliiliyi khaliili waxa u sugnaaday ana shaada mufradu raawi raawigu wixii uu la gooni noqdo ama raawiga wixii uu la keliyoobo kaasun baaba shaad laydhaha faqad iyadoo kelita ujeedadu mukhaalafana ma shardiyin raawigaasi inuu siqo noqdona muu shardiyin oo halkii mukhaalafo la-aantii xaakim buu kala mid yahay inaanu cid kale ku khilaafin wuxuu ku ku kala duwan xaakimna siquu ku qayday isaguna waa idlaaqay ama siqa ha noqdo ama yaanu noqon marka waa tan waxay fikiraad ahaa khaasatan labadooda tacriif waayo tacriifka shaafici wax ishkaala ma laha warada uu radiyey ala waxay khadidi iyo xaakim ilaahay inay ku tacriifiyeen wuxuu ku radiyey bifardi siqati ruuxii lagu kalsoonaa wixii uu la gooni noqday xadiidkiisii keliga ahaa ee isagun uu warinayay wadalika ee dee isaguna majmuuco kaba midi qara'ibta saxiixu kutubtii saxiixa ay tahay oo haddii waxanu shaad ay yihiin ama ay daciifba markaa ayna shaadku qaybihii daciif ku ahaaye kutubtii saxiixa ahayd axaadiistaa laguma wariyeen haddaba ninkii siqadaa wixii uu la keliyoobay isagoon cid kaleu ku khilaafay aan u jirin taas ee kutubta saxiixa laynoogu soo saaray axaadiisa saxiixoo lagu camal falana ah taas buu qowlkooda kuba radiyey kuwa maxaa kaba mid ah ka nahyi ka xadiisi nahyi nahyiga xadiidkiisiiba can baycil walaa kollay wasanka ayaa gaabintan keenay ismiga nin maqsuur lagaba dhigo ismiga asalkiisu waa mamduud oo asalkiisu waxa weeye waa can baycil walaa-i walaha iibitaankiisa nahyintii layskaba nahiyey xadiiskeediiba weeye iyo walhibati waa can hibatihi weye iyo wahibatihi walaha in laysu siiyo alwalaa waxa weeyaan waa xidhiirhkan ruuxa wax xoreeyey iyo kan la xoreeyey ka dhexeeya macnaa waxa weeye dee ninkii wax xoreeyey abaal aada iyo aada u weyn oo aan wax weyn aada u weyn buu u galay oo iyo ixsaan weyn buu u sameeyey ruuxan uu xoreeyey ruux xoolo oo kale ahaa la kala dhexlayo oo la kala iibsanayo o laysa siinayo markuu ictibaartiisii insaaniyo iyo dadnimadiisii usoo celiyo waa ixsaan aada iyo aada u weyn xataa ha kitaabeeyo xoolaha kaba qaatee laakiin waa ixsaan aada iyo aada u weynba oo ixsaankaas heerku gaadhsiisan yahay rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yihi walad waa walad waalidkii uma abaal gudo eeg oo ma karayo uma suurto gelayso wax kastuu u sameeyo ixsaan kastuu u sameeyo inuu abaalkii waalidkii ku lahaa iyo ixsaankii celiyo inuu helo uun mooye ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayactiqah inuu helo isagoo la adoonsanayo oo uu markaa intuu soo iibsado saa uu ku xoreeyo welibana dee isagu xoreynba uma baahnayn kol hadduu isagu milkiyey wuu xoroobayaabe bal markaas in uu saa ku xoreeyo oo bacnaag rasuulku wuxuu kaba dhigay xoreynta uu waladkii waalidkii xoreeyey ama sababu u noqday inuu xoroobo dee wax ixsaan aada iyo aada u weyn oo u dhigmaya kii waalidnimo kii waalidnimo uga dhigmaya haddaba ruuxu dee ruuxa abaalka intaa leeg u galay kollay meeshii waxaa jira ixsaan horta weyn waa jira ajrigii aakhira waa jira laakiin maxaa kaloo jirta labadan ruux dee calaaqadaasa inay dhex martay xidhiir baa ka dhexeeya xidhiirkaa ka dhaxaynaya ayaa waxa dadkii ay iskaga xigaan eeg dadkii ay iskaga xigaan ayaa waxaa lagu mayaa la yidhaha alwalaa oo walaa lcitqi sida xadiisna alwalaa lixmatan ka lixmati nasab oo kale waa khildo iyo ikhtilaaf sida ka nasabka oo kale ah haddaba taasi maxay keenaysaa dee ixsaan wa la isku leeyiyo taasi waa jirtaa ruuxan welihiisi cidqi buu leeyahay hadhowna waxyaalaha ka dhashee naadiga waxaa kaba mid ah ruuxa catiiqa haddii loo waayo cid si uun ku dhaxasho asbaabihii caadiga ersigii macruufka ahaa la waayo waa ruuxa keliyaba cid markaa dhexlaysa baytmaal baa markaa soo joogsan lahaaba halka dadka kale ninkii muctiqiisa ahaa ayaa wixiisii yeelan kole dii cid markaa dhaxalkii caadiga ahayd oo nasabkiisii iyo dee umuurihii kuba dhexasho la waayo cid wixii laiskuba dhexli jiray ixsaankan buu kuba dhexlaya haddaba arrintaas xataa dhaxal keenaysaa wala la yidhaahaa walahaasna waa si nasab oo kale oo nasab iminka ruuxna nasabkiisa ma iibin karo ruuxna ma siin karo cid kale oo nasabkii nasab waa nasabkii una oo wax dee aynan ikhtiyaar ulahayno qadarka ilaahay maxdigaa kuba yimi oo aan la bedeli karin aan la iibin karin laysma siin karin walaa cidkuna waa saasoo hadduu nin nin xoreeyo oo uu yidhaaho ninkaa anigaa le welihiisa cidqiya iga iibso adigu aada welihiisa yeelasid amase uu yidhaha welihiisa cidqi baan leeya adaanku siiyey wax soconaya ma aha oo wax meesha la bedeli karo si aan nasabba loo bedeli karan haddaba xadiiska macnihiisu waa taasoo rasuulku wuxuu nahiyey in walaha la iibiyo iyo in laysa siiyoba waa nahiyey haddaba xadiiskani waa saxiixayn waana xadiis keliyahoo ibnu cumar baa warinaya xagga saxaabada xagga taabiciintana cabdullaahi ibnu dinaar baa kaba wariyey isagaa dadku ay kaba wariyeen oo waxaabaa dee muslim dhacay inuu yihi dadku annaasu kulluhum ciyaalun calaa cabdillahi ibni dinaar fi hada alxadiis dadkuba ciyaal waxay ugu yihiin oo dee ay isagu iu ictimaadsadaan u cugsadaan dee dariiqiisun baa la maraya cabdillahi ibni dinaar xadiiskan haddaba xadiisku waa keliye waana saxiixayn de haddii uu wixii uu ruuxla gooni noqdo uu shaad noqonayo xadiidkan lama soo saaray marka xadiidkan u kala maaha inama alacmaal biniyat baa kaba mid a axaadiis kale astafaru qidcatu min alcadaab baa kamid a axaadiis kala duwan oo saxiixa ku sugan ayaa jirta haddaba kuwaasuu ku radiyo wuxuu leeyahay ictiraadka uu ku yimi hadalkooda iyo in la yidhaha waa wixii loola gooni noqday dee axaadiisan baa shaad noqonaya arrintuna maaha taas waa axaadiista la xujaysanayo lagu camal falayo bal taa uu ku radiyey wa qowli muslimin muslim qowlkiisiina waa ku radiyey uu yidhi oo iyadna bifardi siqati bay inoogu cadsan tahay oo waxaa kulu hadalkooda ama tacriifkooda ku radiyey oo uu ku bushiyey biqowli muslimin muslim qowlkiisii uu yihi rawa zuhriyu zuhri wuxuu wariyey isagu tisciina naxwa tisciina sagaashan fardan ana waa sagaashan xadiisba oo keli ah oo la gooni noqdayo kulluhaa dhammaanteed qawiyun macnaa waa qawiyun isnaaduha isnaadkiisu isnaadkeeda uu xoog leeyahay kalay dee ibnu kasiirkin aan kuma soo aragnay waxaa kaluu kuba radiyey oo iyada taa laba wejbuu ku radiyey macnaa waxa weeyaan hadalka shaafici markaynu eegno wax ishkaala oo ka imanayaa ma jirto oo fardi un mu odhanee mukhaalafa meeshii jirta taasaa dee labadoodna lama wada aqbalayo mid baa la aqbalaya kee aan la aqbalahayn baa shaad ka noqonaya labadoodase ictiraafka ku imanaya dee marka la yidhaaho ruux keliya wuxuu la gooni noqdo bal siqaba ah inay isagu khaliilina qeyb bay ka mid ahayd siqanimadu waxa weeye meeshii maxaa inoo iman axaadiis baa jirta qariirkaas ah qaraaibta saxiixa axaadiistaas ah oo kutubtii inoogu sugan oon ku camal falayno on xujaysanayno dee haddii tacriifkan la eegana shaad bay noqon lahayen marka waa ictiraaf oo dee arrinkumaha taas weeye in wax kale la raaciyo weeye waxaa kaloo uu bal markaa ictiraaf ugaba dhigay muslim baa saxiixiisa meel kitaabu layman wanuduur lexihiisa waana axaadiistaasoo waa axaadiis maqbuula bal waa kaasoo imaamkaasi waxyaalaha uu la gooni noqday le cid asaaniid xoog le kula wadaagsanaysa aanay jirinna waa waxyaalo maqbuula afraaddii unbay kaba mid yihiin bal tanna waa qowl uu ku radiyey markaa isagu markuu labadii qowl radiyey waxbuu doortay in shaadka lagu tacriifiyo ama laba qaybood loo qaybiyo wuxuu wakhtaara wuxuu doortay muslim baa doornay ibnu salaax fimaa wixii lam yukhaalif aanu khilaafin ruuxan siqadii keyrkii aanu ku khilaafin ee isagu la gooni noqday uun ee tacriifyadaa labadan sheekhna inooguba sugnaa wuxuu doortay ana man shaksiga yaqrubu isagu ku dhow min dabdin dabdigii taamkaa aan gaadhsiisnayn heerkee laakiin kuba dhow waa ninkii xasan xadiiskiisu noqonayay fa farduhu wixii uu la gooni noqday uu la keliyooba ama fardigiisa xadiiskiisa kelidii isagunuu warinayaa xasanun xasan weeye ama mase balaga hadduu gaadhoba ruuxo adabda dabdi taam ah haddii uu gaadho fa saxiix adigu saxiix yeel xadiidkiisa uu la keliyoobay ee uu la gooni noqdo kelinimadan waxyaalaha xaggiisa kaba imanaya waxaa nin keliya sheegayn dadkii kale kale aanu sheegin waa wax laga joogsado haddaba dee dabdigiisan iyo itqaankiisan badan iyo xifdigiisan ayaa waxaa kabaya markaa waa la aqbalayaa saxiix yeel aw amase bacuuda waa fogaaday ruuxan raawigan xadiidka la gooni noqday ee la keliyoobay canhu can dabdi dabdigii buu ka fogaaday fa mimaa kiibuu markaa isagu fa huwa isagu mimaa kiibuu ka mid yahay shadda shaadoobay ee fatraxu tuur adigu warudda fatraxu bay taakiid u tahay iska celi kaas maxaa arrintii haytay kolley hadalkiina waa inoo soo dhameeyey le bal labada bayd ee dhexe dee wuxuu uga jeeday waa xaakim iyo khaliili ictiraadkood weeye iyo wixii lagu ictiraadi lahaa ee hadalkoodan dee markaa lagu busheeyey oo loo xujaysan lahaa hadalkoodan inaanu saasu noqon ahayn iyo idlaaqa aanu noqon ahayn laakiin markaa muxuu yidhi isagu labuu shaadkii ka dhigay markaas labadii qaybood ee uu qeybiyey shaadkii waa maxay ibnu salaax sheekuna inoo soo nabiyey midi waa kaa shaafici iyo culimo kale oo reer xijaaji ay ku tacriifiyeen dee ay markaa raajix yeelaanna mutaahiriinta dambe ay raajix yeelaan oo waa xadiidkaas
السماء وكافرين عليكم هلا ما نوى روح هنضب لها وتقلبوا روح هنضب لها هاي وتقلبوا المغربين خالق يا isagoo shaki aan fiican lahayn marka hadda ninkan keligii warinayo war inta wax lagu wariyana waa kulliga hal iyo goor war ninkan uu sheegaya wasashada waa in laga joogsado waa ilaa inta wax kugu adkaynaya oo ku joogaynaya aad helayso inta markaa difaaca jirkiisa ay fiican yihiin dee sifadooda baa koraysa xifdiga iyo ihsaanka iyo dad mawdi wax qabasho fiican leh kan laakiin wax kale ma jirto xadiiskiisa isagoon in mukhaalafa jirin ayuu shaad noqonaya taas buu sheeko in loo kala qaaday wixii afraadda ahaa saasa maraatibtaa ka yeelan markaa martabada ugu hooseysa waa shaad martabada mukaalafadu ama noocay ku sugan tahay sheekada tacriifina waa shaad oo shaadki baa labadaa qaybood insha allah kullin sharfisooyin waxa fiican ina dee uga laabataan waa tasirkiya bal markaa wax saara adan labadooda kuma laabne ama waridda waa rajiyeeyo musalaxnaa qaala xaafid yaqayiri waxay yidhahdeen wuxuu ku raajiyey musaddista qalbiga ruuxii lagu kalsoonaa wixii uu ka gooniyo xadiidkiisii fardiga ahaa eedee maqsuulka ahaa ee muxudaysadii wadalika binahyi can biicil walaa walhibati xadiidkaasuu yimido weliyo rasuulkii u nahyey walahaa cisriga in la idiyo ama laysa waxaa kaluu ku rajiyey oo qowli muslim muslim qowlkiisii uu yidhi haweenku ilmi wuxuu wariyey
sagaashan xarfa ma fardi waa sagaashan xadiis oo isagu dee laa yushaariku fiiha axadun biasaaniida ziyaada cidna wadaagsatay oo sanad xoogle kuula wadaagsato muctabari aanu jirinbo kulluhaa dhammaanteedna qawiy oo markaa kole dee qawi la yidhi dee waa la aqbalaya taasna waa ku radiyey wakhtaara wuxuu doortay fima wixii lam yukhaalif aan u khilaafin raawigu cid kale in hadduu khilaafo oon la jamcin karahayn iyada waa shaad inkastaba xaafidninkani haba ahaadee laakiin wixii aanu cid ku khilaafsan raawigu se uu la gooni noqday way hadda eeg waa la gooni noqday cidna kumuu khilaafin muxuu doortay tafsiilkan oo ah ana man yaqrubu ruuxa ku dhow min dabdin dabdigii taamkaa ku dhow laakiin aan gaadhsiisnayn fafarduhu kaa fardigiisu xasan xadiis xasan noqon qariib xasana markaa o dhan aw amase balaga wuxuu gaadhay adabda dabdigii taamka ah baa ninkani gaadhay xadiiskiina waa la gooni noqday oo keligii buu warinaya sida cabdillahi ibnu dinaar oo kale fasaxiix saxiix yeel xadiiskiisaas adigu aw bacuda waa fogaaday oo muxuu ka fogaaday canhu can dabdi dabdiba oo ninkani waa ninkaas ayulxifdiga khada-a badan wahamka badan een dabdiba lahayn xadiisna waa la gooni noqday oo keligii buu warinaya famima kiibuu kamid yahay xadiiskaasi marka shadda shaad noqdo shaadkiibaa laba qaybood noo noqday ee fadraxu tuur adigu warudda celina radda maalkan warudda iskana celiyo fadraxudii unbay taakiid u tahay bal halkaas shaadkii baan kaga baxaynaa sharaxana waynun si fiican baynuu eegan almunkaru munkarkii ayuu mabxadkiisii kan yahay marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wlmunkaru munkarku kaa munkarkii alfardu xadiiskii kelida ahaa weye asama waa xadiiskii raawi la gooni noqdo keligii uu warinayay cid bayaanu ku khilaafine kaas baa fardi laydhaa laakiin muxuu raaciyey kadaa saas oo ah in ka kelida ah raawi la gooni noqday fardi lame munkar lagu magacaabayo ayuu alaqa ilaaqay albardijiy bardijiy waa marad baynu soo maray axmed ibnu haarun taas buu ilaaqay oo isaga saasuu ku tacriifiyey wasawaab laakiin qowlka sawaabkii kaama raacayne fi takriiji takriijka halkan siu sheekh sakariya yidhaah fi lmarwiyi kadalika waa wixii sidaa lagu wariyey manaa imaka kan oo kelinimadaas ah waxa sawaabku yahay ijraau tafsiilin kala qaad iyo kala bixin dareerinteeda lagu dareeriyo kan munkarka ah dee ama lala gooni noqday tafsiilkaasoo maras maray oo ina soo maray lada shuduudi waa cinda shuduudi shuduudkan imakaan kaba soo baxnay tafsiilki waa labadii bayde wakhtaara ka bilaabmayay tafsiilkaa in halkana lagu socodsiiyo uun fa huwa munkarku bimacnaahu shaadkii unbuu macnihiisii leeyahay isagun bay isku mid yihiin kaa tafsiilkii aynuu kusoo maray sheebka ayuunbaaba halkan imanaye maha in la idlaaqo uun saa bardinji idlaaqay waa wixii keli ah ama lala gooni noqdo kadaa saasuu asheekhu sheekhi waa inuu salaaxa dakara sheegay oo wuxuu yihi shaadku munkarku waa bimacna shaad muu kala farqin wa naxwa kululbalxa kululbalaxa bitamri lkhabar ama wadalika kaasna waxa weeye waa mihaale naxw ku cuna albalaxa balaxa bitamri tamarta ku cuna alkhabara taam yay atima ama waxa taam yeeshaa akmil alkhabara xadiidkii caynkaas ahaa waa xadiis asxaabu sunan ay wariyeen oo waxa weeye ama meel nasaa-iyo ibnu maaja min abi zukair la yidhaahana sanadkiisa ku sugan yaxya ibni moxamed kolleyna waa dad isaguna rijaasha kitaabka muslim laakiin waa mutaabacaadke wax axaadiisoo la xujaysto o usuulu ka wariya ma jirto waxaa xadiiskuna ahaa kulba lafdigiisu kululbalaxa bitamri faina bna aadama ida akalahu gadiba shaydaanu waqaala caasha bnu aadama xataa akala jadiida bilkhalaq oo macnaa balaxu waa timirtu intaanay dee timirba rudab noqon marka yar adkaato uun dee timirtaa dee maraatib bay soo martaa midhaheedu kol bal markaa intan aanay timirta noq waa xaalada ugu dambaysa timirtu xaala rudab la idhaahay aada u qoyan tahay oo dee ay markaas ay aada u qoyan tahay ayaa kaba horeeya tamarta waa waayo timirku waa inuu kaway engegtay intaana engegin weeye haddana iyadaa mala xaalo ay busri yidhaahaan oo waa markay bislaanayse dhinacyo ay ka bislaato dhinacyana weli adaygu kaga jira gahayrkiiyo taas balaxuna waa xaalada ka horeyso waa marka geedka midhiyo iska gahayra weeye oo cadcado oo markaa adagoo weli aan midabo iyo aan yeelan aan jalcinna taas bay balaxidhan haddaba balaxu markaa ugu horeeya dayna waa isagaa busriga kaba horeeye iska cuna oo timirtii hore haysateen ku darsadoo kuba cuna waayo ibnu aadamku hadduu balaxa iyo tamirta iskuba cuno shaydaanka cadhoonayo wuxuu odhanayaa ibnu aadam waa taa ilaa cumrigiisii baa dheeraad oo uu noolaaday ilaa uu wixii cusbaa iyo wixii baaligaa iskuba cunay bal laftigu kaa weeye nasaa- iyo ibnu maajahna way wariyeen de waana xadiis aimadu ay daciifiyeen barhkoodna sida ibnujawsi oo kale uu mawduucnimada kuba xukumay mawduucnimo xataa sd waxaan filaya inaan waxba tacaqub taa uba yeelan oo kitaabkiisa la aadi isaguna sidiisun soo naqliyay oo de ay tahay markaa inuu kuba waafaqsan yahay bal mawduucnimada waa lagu xukun laakiin aimo kala duwane xadiidka munkar ayay ku tiriyeen ninkaasna waa ku jiraa waana xagga cadaala ahaan dhib ma laha ee xifsigiisii yabaan saa ahaynoo muslimna mutaabaca kan kama wariye laakiin waxyaala mutaabacaad ee uu dee isagu kaba wariyey waa jiraanba haddaba balkan waa xadiis keliya mukhaalafo kale ma jirto oon taasi imaka waa keli waxaana la gooni noqday dee ruuxaas ninkaasaa laba gooni noqday bal kan dee munkar baa la odhanaya saasay dee munkarnimo nasaa iyo keyrkiiba inkaar bay uba xukumeen inuu munkar yahay gees kalena marka la eego shareecadeena wixii aan kuba naqaanay waa khilaafsan yahay oo dee shaydaanku wuxuu ka cadhoodaa ibnu aadamkii oo dee isagii yeeli waayey oo mudiic oo rabbi dariiqiisii ku toosan taasuu ka cadhoone timir iyo balax iyo wuxuu iska cunay shaydaan maxaa uguma jira dhibna uguma jirto wuxuu ka cadhoonayaana ma jirto oo bal xaggaa tan kalena macnihiisu dee inkaarkaas baa kuba sugan bal kaas buu misaalkii kaba dhigay waa xadiis aada u daciifa un dee barkoodna waa soo mawduucnimay ka sheegtay munkarnimadkii taas waa mid iyo wa maaliki wanaxa maaliki badi oo iyadoo misaal kale maalik isaguna ee naxwii ama waa wixideysa kaba dhacay ee maxay ahaa tasbiyada imaka inoo soo socoto taasba weeye ayuu munkarkii misaal ugaba dhigay ibnu salaax oo malik samaa waa magacaabay ibna cusmaana ina cusmaan ibnu cafaan wuxuu ku magacaabay xadiis uu warinayey cumara cumar buu ku magacaabay ana waa xadiiskii ahaa laa yarisu lmuslimu lkaafira wala lmuslimu wala lkaafiru lmuslima xadiiskaasba weeye zuhri baa warinaya xadiiska cali bn xuseyn bn caabidiin buu ka wariya isaguna min camr bni cusmaan la yidhaaho oo ina cusmaan ibnu cafaana waa taabiciya ayuu kaba wariya camr ibni cusmaan kaas baa usamat ibnu zayd kaba wariya oo saxaabiga xadiiskaas haddaba zuhri de waa ninkaa caalimka ee xaafidka ee asxaabta badan lahaa marka la eego xertiisii iyo asxaabtiisii xadiiskii waa meelo kala duwan kaga maqlay ee dad badanna ahaa xadiidka maxay yidhaaheen zuhri markay ka warinayeen waa can izuhriyi can cali bni xusein can camr bni cusmaan bay yidhahen camr bay yidhaaheen imaam malik baa keligii muxuu yihi waa can izuhriyi can cali bni xusein can cumara bni cusmaan waa wax kale maaha waa camrin halkay dadka kale yidhaaheen ayuu isagu camr cumar yidhi ee culimadna markay arkeen dadkii faraha badnaa ee asxaabtii zuhri ahaayeen cid kale san sheegin dhammaantood wada camrin ay yidhaaheen isaguna maalikna keligii uu cumar yidhi isaguna waa ogaa in lakila lagu khilaafsan yahay oo bal dee dadka qaar buu ku yihi si cabdiraxmaan ibni madiyan waxay kula tahay inaan camr iyo cumar kala garanahayn tanna waa aqalkii camr weeye kana waa aqalkii cumare oo dee waa ama haadihi daari cumara buu kolkol odhan jiray waa taa aqalkiisuba waa kaasoo jeedadu ma gacin garasho la-aan maaha bal markaa laakiin haddana culimadu sida dee muslim iyo kayrkiiba halkan imaam malik baa wahan iyo qalad ay kuba xukmiyeen laakiin qaladka mid xadiidka taabanaya ma aha waayo camr bni cusmaanna waa nin siqaa oo marka waa ninkan xadiidka lagama wariyey cumar bni cusmaanna waa nin walaalkii oo isna siqo aho labada haddii aan kan kan ku bedelaba sida halka mucalalkaba inoogu iman doonto xadiidka albayacani bilkhiyaar sanadka yidhahan waa cilaysan yahay laakiin matiga waa saxiixun bay yidhaaheen sanadka si ku cilaysanyahna xadiidkee bal cabdillahi ibnu dinaar warinayay ayaa nin isagoo sawri kaba warinaya camr ibnu dinaar yidhi labadan buu iskuba bedelay markaa qaladku waa halkan laakiin matigi waa caadi tanna waa saas oo kale marka wax imanka halkan munkar loogu tiriyo laba aha si odhan doono waxa weeyaan sheekoye ee bal tanna waa qaladka ama wahamka culimadu ay maalik halkan kuba xukmiyeen ee xagga magaca ugaba yimi magaca ugaba yimi ayuu leeyahay kaasna waaba nooc munkar oo isagii baa tan dadkii kale kala gooni noqdeen bal waa lagu khilaafsan yahay tan qolku waxaan idhi bu ihi waxaa odhanaya ciraaqi famahda bal waaye haddii uu imaam maalikba halkii camrin ahayd cumar yidhi famada famada yalzamu min dalik ruuxa ka dhalanaya ee xadiidkii uga imanaya in xadiis baan doonaynay marka la yidhaho waa munkar ama waa shaad halkaa meeshii kaba baxa xujadii aynu kaba baxeen waxa ka laazimaya muxuu yahay ee qaladkan yarun baa meesha dhacay ee xadiidka asalkiisa waa caadigiisii waa xadiidkii saxiixa ahawn waa xadiidkaa xujada un maxaa markaa ka laazimaya ujeedadu ma haboono weeye in halkan kan munkar la yidhaaho munkar la yidhaaho weliba kulul balaxa bitabrina uu la socday niri waa xadiisa daciifa munkara waxaa loo qaadanayaaba dee xadiidkaas inuu munkar isaguna yahay arrintuna maahae waa sanadkan un baa waham dhacay bal imaam malik walow xataa barhkiy xataa ruwaadiisa isaga barhkood ay kaba wariyeen sida dee dadka si waafaqsanba muwadaaadka qaarkood qultu famaada markaa wuxuu yihi isagoo misaal kale inoo sheegaya bal misaaluhu misaalka munaasibka iyo waxa weeye imaka halkan misaaluhu bal xadiis ay bal misaaluhu misaalka munkarku uu leeyahe munaasibkii waxa weeye xadiisu nascihi rasuulkii ilaahay bixintiisa xadiiskiisii khaatamahu kaatuntiisa uu bixinayay cinda alkhala wasankaa loo gaabiye cinda alkhalaa waa baytl xamaamka agtiisa ama baytalmeyga agtiisa ama markaa uu gelayo uu iskala saarayay wawadcihi dhigitaankiisii uu kaatuntiisa dhigayay dabadda ee uu iska saarayay sababtu dikri ilaahay baa kuba qoran muxamedun rasuulullahi baa naqshigeeda xadiiskaasba weeye bal markaa imaka halkani sheekh horta munkarkii ayaa imaka inoo tacriifiyey kullina waxaan filaya de maanta kitaabkani inoogumay horeyn kutub horena waynu soo maro tacriif kale munkarka u dhigaysay khaasatan sharxu nukhda oo weliba hadallo uu halkan ku tilmaamaya meesha ay kuba sugnaayeen markulaha waqad gafala man sawaa baynahuma ninka simay munkar iyo shaadku arrintan waa ka qaasi noqday isagoo ibnu salaax ujeeda iyo dee bal markaas waxaa kaloon taysiirkiiyana waan kuba soo maray amtilana waan kusoo maray oo dee kollay kutubtaasna waa kutub ah haysaan xasuusantihiina bal markaa iyadai taasi jirto ibnu salaax agtiisa si ay imaka inoo taala munkarka iyo shaadka wax keliyu ku wada fasiray horta taas weeye dee markaa shaadkii haddii aynu kuba soo aragnay wixii raawi la gooni noqdo cid kale kuba khilaafo in tacriifyo kale oo aan khilaafitaanka sheegayna aan aragnay marka shaadka ula mid yahay munkarka iyo munkarkana shaadkii uula mid yahay tacriifkaasaa imanaya lakin tacriifka uula jeedo tafsiilkaa aynu soo maray buu noqonayaa maha ta hore ee shaaficiyo in khaliil iyo xaakim iyo laga soo naqliye waa labadii bayd ee wakhtaara ka bilaabmayo macnaa tafsiirkun baan gelinayna ayo xadiiskana waa keli kaasna waa keli un waa isla mid markaa haddii uu ruuxani daabit yahay xadiidkan ma gooni noqday xadiidkiisa laftigan xataa haddii laguba idlaaqo kelinimadan oo munkarnimo kelinimo un loo eego waa xadiidkaa maqbuulkaa hadduu dee ninkaa dhexdhexaadkaa iyo dabdi ku dhow taamana waa dee inay taasba waa xasan haddii laakiin aanu dabdi lahayn xadiidkii munkar baa la odhan sheegna waa la odhan waa isku mid buu leeyahay de marka waxay ahaydba inaanu cunwaan gaara u dhigane uu isku dhex sheego un kan hadday isku mid yihiin inuu kala fasliyo mahayn bal taasi iyadu waa mid arrinta kalee jirtay waxa weeye aninu horena usoo maray irshaadkana wuxuu ahaa ruux siqa ah ama ruux maqbuulaba dheh ujeedadu xasan martabadiiba ha gaadhsiisnaado yaanu siqo wasigii sare gaadhinba wixii uu wariyo ee uu cid kale ku khilaafo ka mudan ayaa shaad ahayd misaalkeedna sharx muqbiya wataan kuma soo aragnay taysiiriyo munkarkana markaa maxay noqonaysaa bal tacriifyada ay ictimaadsadeen qolooyinka dambe munkarkuna markaa muxuu noqon maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu hadduu ahaa kaasi maa rawaahu lmaqbuulu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu kana maa rawaahu daciifu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu oo kaa horena nin maqbuul ah waa xasan ama saxiix martabadii nin gaadhsiisan adugu ama raggii ah wixii uu wariyo oo uu ku khilaafo cid ka mudan shaad bay ahayd marka maxaa qaabilayay maxfuud baa qaabilaysa soo marro kitaabka taasi nooguma taaloba mana iman doonto kana munkarkana waxaa la yidhaha wixii nin daciifi wariyey ee uu ku khilaafay waa isagaaba daciifa marka hore welibana uu khilaafay oo cid ka mudan oo ka awleysan buu ku khilaafay muqaabilkiisuna muxuu noqonayaa macruuf buu noqonayaa saynu soo maray bal taasna waa ta kale ee labadooda ay ku kala soocmayaan laba noocoo kala duwanna ay ku noqonayaan tadaakhullo meeshii aanu kaba dhexaynayn mukhaalafadaa guude kaba dhexaysa mooyaane arrin kalena way jirtaayo qolooyinkii mutaqadimiinta ahaa lafdiga munkar iyagoo idlaaqay oo ama xadiid ku sifeeyey ama raawi ku sifeeyey ayaa waxa ujeedadooduba ahayd si axmed iyo way kaba dhacday taas laakiin saxiixa rijaashiisa ayuu lafdiga kuba sifeeyey ama xadiidkiisa uu yihi waa munkar wixii uu ruux la gooni noqdaba guud ahaan shuduud inay ku xukumaan ama ay ku xukumaan nakaaro taasi waa wax rag mutaqadimiintiya kaba dhacday ubaahan aynu u baahan nahay inaan kolley istilaaxaadka gaarkaa la arko ee khaaska ah oo kolkol munkarka iyadoonay diidmo iyo xujo la-aan iyo waxaa ugaba jeedin ayaa ay wax lala gooni noqday ama raawi wax la gooni noqdo dadkii kale aqraantiisa aanay sheegin isagu sheegay ayay kolkol munkarka kuma sifeeyeen oo bal taasna waa wax istilaaxaad khaasu ay tahay in loo yar baraarugo khaasatan kutubta taraajimta oo kale iyo axaadiista kolkol marka lagaba hadlayo bal markaas lagaba hadlayo haddaba arrinku taas buu inoo sheegay amsilada waan soo aragnay misaalka inoo dambeeyay unbaabaynu sheegayay kuwa kale de waan aragnay waxa yiin iyo waxa loogaba jeedo misaalka ugu dambeeya unbaan yardooni doonaa isku yar joogsan doonaa aan laqbada ku yar laabno walmunkaru munkarku alfardu waa kii kelida ahaw macnaa waa kii raawilo gooni noqday intaasba wey laakiin muxuu yihi sheekhu kadaa saasoo adlaqa idlaaqay albardiijiyu bardiiji idlaaqay wasawaabu qowlka sawaabkeena fi takriiji xagga warintan ama fi lmarwiyi kadalik wixii sidaa lagu warinayay kelinimadaa lagu warinayay ee lala gooni noqday qowlka sawaabki waxa weeye xukumka inaan la odhanun waa munkare ijraa-u tafsiilin waa ka mubtadaa khabarkiisi tafsiil iyo kala qaad in lagu dareeriyo lagu socodsiiyo tafsiilkaasoo marra maray lada shuduudi shuduudkaasiisa inagu soo maray xaggii shaadkaan kuma soo maray waa kan aynu kaba soo baxne wakhtaara fi ma lam yukhaalif ana mantaas bal markaa wuxuu yihi fahuwa markaa munkarku bimacnaahu shaadkuun bay isku mid yihin waa shaadkii un de in la kala farqeena markaa mayna in meel lagu wada sheegaabay haydba kadaa saasuu ah sheekhu dakar oo macnaa waa intan dambe bardiiji qowlkiisa ahay ayuu sheekhu sheego oo kii hor unbuu lamid yahay misaalkuna waa misaalkii unbuu yidhiba kadalika naxwu kulu balxa balaxa bitamri xadiidkaasba weeye alkhabara taamye waa xadiis munkar ah raawigiisuna ma gaadhin waxa uu la gooni noqday marka ma wixii uu la keli noqday heerkii lagu aqbali lahaa nin gaadhay ma xataa salax baa ku sifeeyeen muslim xataa mutaabacaadka kaba wariye xadiiskaasi waa munkar wamalikin halkan laftigaa naxwo kalaan soo dhiganayna walaintan arkay naxwada ay nasbiyeen unoo dee ay iskaba daahir ahaan lahayd in la iskaba rafciyo wa wa naxwu malikin مالك نحو دي ويا معنى يمكن النحو مالكنا ونحو تصير تصنية مالك ويا أما وشي كبدا عينا مالك شيخ يستيع ما شيخ شيخ يستيع وهاي وبل عمر وكبا مقعابي إذا مقعي سددك كلا يكبا خلافتين مالك با وتصمية ديسي مقعو ديسي محل أو محل أهد عي صما هو مقعابي مالك ابن عثمان وانا إن عثمان بن عفان وحكم مقعابي وحديث كان لا يرث المسلم الكافر سنة كيسة كسوان marka la eego malikna laba nin baa udhaxeeyo waa zuhri iyo cali bn xusein zaynulcaabidiin baa udhaxeeya wuxuu ku magacaabay cumara cumar buu ku magacaabay dadkii kalena way ku khilaafsan yihiin oo iyagu waxay ku magacaabeen asxaabtii zuhri ee kale camrin bay ku magacaabeen de waanay tay raajax yeeleen oo tanay waham kaba dhigeen laakiin waa wax matniga un markaa mee sanadka un inkaarkani galay maanta sida dee shuduudkii sanad un galayeen matniga kolkol wax yeelayna kolkol way dhacdaa taasbe mukhaalafo un marka la eego een dee munaafiye ahayna qultu waxaan ilciraaqi baa leh famaada tani waa hadalkan ah in lasoo qaato misaal munkarka loo soo qaato imaam malik tasmiyadiisan uu camr ibni cusmaan cumar yidhi taasna uu ku adkaysanayey isagoo dee sheegaya inuu labadooda kala garanayaba taas aqaladoodiiba meesha ay yaalaan ama ay ku sugan yihiin haddaba taas ayaa misaalka in munkarka lagu misaaliyo sheekhu diiday ضعفمية in lasoo qaato sababtuna waxun bay noqonaysaa qalab dhacay sanadkan laakiin matniga waa matni caadi ah sida xadiidka inoo dambeeya albayacani bilkhiyaarba kin buu laba mid noqonaya taasba may odhan matnigaa cilaysan may odhan matniga waa saxiix sanadkuna cilaa gashay un bay yidhaaheenba laakiin bal xadiisu nasciye bal misaaluhu misaalkiisa munaasibkii waxa weeye xadiisu nasciye rasuulka ilaahay siibitaanka ama bixintiisa khaatamuhu kaatintiisa uu bixinayay cinda alkhalaa waa kaniifka agtii marka uu gelayo iyo wadci dhigitaanki oo muxuu leeyahay waa xadiis asxaabu sunan alarbaca ay wada wariyeen abi daa-uudna meelo hore ayuu kuba sugan yahay waxaa la warinayay nin hamaan la yidhaaho ibnu yaxya ninkaasi wuxuu ka wariyey ibnu jurayj ibnu jurayjna xadiiska wuxuu kaba wariyey zuhri zuhrina anas buu kaba warinaya lafdiga xadiiskuna wuxuu ahaa kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam idaa dakala alkhalaa'a wadaca khaatamahu rasuulku markuu kaniifka gelayo kaatuntan uu iska saari jiray waayo maxamedun rasuullahi baa ku qoran dabaduu dhigi jiro saasuu ku geli jiray de kolleyna culimadu markay leeyihin waxay dikri kuba sugnaayaan lala gelin waa xadiiskii xujadoodaba ahaa haddaba xadiidkan abi daa-uud markuu wariyey dabadeed ou yihi hada xadiisu munkar waa xadiisu munkara ayuu yihi kolleyna munkarnimada waxaana uu taa raaciyey meeshii de had iyo goor kolkol culimadu ictibaar kaley leeyihin raggani waa raggii saxiixa amaan ibnu yaxya can ibni jurayj can zuhri walow aanay bukhaari iyo muslim dhicin hamaam oo ibnu jurayj ka warinaya iyo ibnu jurayj oo zuhri ka warinaya aanay dhicin waayo marka la eego axaadiistooda labadan magac magacyadu waa ku sugan yihiin suurada ijtimaaca saxiixayn uguma sugnaa haddaba markaa laakin ictibaar maxay leeyihin kolkol baa waxaa dhici karta ay leeyihin sanadkan imakaan aragnay xadiis kalea lagu warinayay leeyihin kaasaana sawaaba marka kani waa qalad bay leeyihin wuxuu leeyahay ibnu jurayj aaadi waxaa la yaqaanaa ibnu jurayj ibnu ziyaad ibnu sacd can zuhri can anas kaba wariyey rasuulku inuu kaatun samaystay wariqa oo markii dambe iska tuuray bal xadiidkaas xadiidkan uu leeyahy kaasaa macruufa oo sanadkan macruuf kuba ahaa wala ziyad ibnu sacd kaa kale uu kuba sugan yahay laakiin in oo zuhri iyo anas uu dhexeeyey ama iyada xadiidkani xadiis ee macruufa maaha oo hamaan baa keligii sheegaye dadkii kale ee ibnu jurayj asxaabtiisa xadiis kaley sheegayaan oo sanadkan kuba yimi bal taas bay kuba xukumiyeen dee kolleyna isaga un maahe nasaa-ina markuu soo saaray waa xadiis aan maxfuud ahayn buu yihi bal marka haddaan eegno hamaam ibnu yaxya waa nin siqa ah bukhaari iyo muslimna way xujaysteen laakiin maxaa dhacay maanta halkan dadkii kale uu ku khilaafay oo ibnu jurayj kaba warinayay oo matnigan iyo sanadkan leh markuu isaga kuba wariyey iyagu xadiid kalea dadku sanadkan ay kaga wariyeen ibnu jurayj culimadii baa markaa waxay kaba dhigeen hamaam qaladkii inay tahay walow kolley aan tan la isku waafaqsanayn oo tirmidiba xasanun saxiixun uu kaba cabiro xasan saxiix oo qariiba inuu yahay ibnu xibbaanyana ay labada wejba saxiix yeedhaan bal markaa aimada qaarkoodna ay leeyihin me labada xaalaba waa laba jira mutaabaco kalena oo xagga hoose kuma suganna ay bal usoo naqliyaan bal umuurahaas horta kolley xadiidku maaha idlaaqiisa inay culimadu inuu munkar yahay ama aanu maxfuud ahayn ay ku wada tegeen kuwa labada wejba saxiix yeelaya iyo barhkood le hadduu maanta tadliis ibnu jurayj oo adag baa jire tadliiska ibnu jurayj inuu ka nabad galo maanta halkan samaac inoo cadeeyo xadiidka cillo kale malaha leh ayaa jiro horta idlaaqan ma aha eese aymo kala duwan baa waxay ku tegeen oo abi daauud iyo nasa-i oo soo saaray ay kaba mid yihiin xadiidkan inaanu maxfuud ahayn abi daa-uudna inuu munkaryu kaba cabiray sababtuna waa taa aan sheegnay waayo xadiidkan hamaam ibnu yaxya ibnu jurayj kaba warinaya waxay leeyihin waa keligii waayo ibnu jurayj sanadkan waxaa lagaga wariyay xadiid kale ee xadiidkan lagama warin ama lafdigan iyo matigan uu laba yimi ayay kaba dhigeen wahan hamaam walow nin siqa oo xaafida uu yahay wahamkiisay ka dhigeen dee kol haddii dadkii kale kuma khilaafeen bal kaas buu markaa misaalka inoo sheegay xagga hoosena waydin yar eegi bal misaalkan markuu kaba hadlaya iyo umuuraha kuma tacaluqsan ama kolleyba waydin eegan doontaan intaaba wey wallahu subxaana watacaala aclam bismillahi alxamdulilah suma ala salaatu wasalaamu ala rasuulilahi sala allahu alayh wasalam اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا واغفرنا ولا تحسر علينا وردنا ورد عنا وصلى الله على سيدنا محمد